kulan ay maanta isugu imaadeen xoogsatada muruqmaalka ah gaar ahaan kuwa ka shaqeeya dhismayaasha guryaha ee magaalada mandheera ayaa waxa ay soo saareen bayaan ku saabsan isbeddel ay ku sameeyeen lacagaha ay ku shaqeeyaan xoogsatadan ayaa sheegay in fuundigii horay u qaadan jiray kun iyo saddex boqol maalin gelinkeed uu hadda kadib ku shaqayn doono kun iyo shan boqol halka shaqaalaha ka hooseeya fuundiga oo qaadan jiray siddeed boqol uu hadda kadib ku shaqayn doono kun shilin maalin barkeed waxa ayna arrinkan u sababeeyeen sare u kaca ku yimid maciishadda noocyadeeda kala duwan magaalada kolley waad aragtay saxiir barara ka dhacay lacagtii aan ku shaqaynay shaqadii ku shaqaynay waa naanfici weyse lacagti waan kordhinay markaan kordhinay fuunti ilaa siddeed sac wuxuu qaadan jiray kun iyo saddex boqol hadda waxaan go'aanka isku gaarsiinay inaan kun iyo shan boqol asda ninka shaqaalka siddeed boqol buu qaadan jiray inaas ku shila tago saana horta fadhiga in ugu weyn waa kan mideeda kale nabadgelyo sunnaasho walaalnimo marka waxaa weeye arrinta maanta aan meeshaan iskugu imaanay walaalayaa hortayda ka hadlay waa shaqaalihii oo dhibtooday oo muruqmaalka ahaayo magaalada ka hamaalin jiray oo dhibtooday ujuumigii oo irkaas tagay mafirigoodii oo zaa'id noqday wixii ayagu ku shaqaynayeen oo shaqaalihii suuq waxa uu qaban waayeen aawadeed iskugu imaanay ayaa maaragtay lacagtii loo kordhiyey dadweynaha mandheera waxaannu sheegaynaa annagoo dhibaato dadkayna aan la doonaynin dhibka yaalla ayagoo shahaado ka ah oo arkaayin yaa fuundiyaalkii iyo shaqaalaha lacagtii loogu kordhiyey fuundi kun iyo shan boqol baa laga dhigay ee shaqaalna kun shilin baa laga dhigay marka ilaa halka sac ilaa toddoba sac dhacaddood lacagtaasaa lagu shaqaynaya maanta ka bilaabato marka dadweynaha mandheera waxaannu sheegaynaa ayagoona dhibaysanaynin dhibka yaalla ayagoo arkaayin inay taas ku raalli ahaadaan oo taas ogaadaan yaanu sheegaynaa kabarwadi awal tagtii waxay ku shaqaynayeen shaqaale ilaa ay siddeed saac waa siddeed boqoloo lagu shaqaynaya siddeedkii boqol meel ay gaari waayse sixir bararka hatii adduunka dhammaalaab ka dhacay wax hadda maanta keliga ayna ma aha dadka reer mandheer ayaa wax la qabnaa shaqaale meeshii siddeed boqol ay qaadanayeen siddeed saac waa kuna looga dhigi meeshii fuunti kun iyo saddex boqol siddeed saac qaadanayay kun iyo shan boqol sixir barar ha dhacay hatta maanta hataa la joogo waxay koobkii shax waxaad marhaya konton shilna u yar nin hatta maanta shaqaalahan inta imaaday nin maanta hataa raashin gadan kara hal koob kuma jiro sixir meesha aan joogo dadka dhammaal waa ogyihin maanta waxaa go'aankaas oo dadka wariyaalka ugu yeerini oo dadka amniga iyo jiifafka in nabadgelyada ku shaqaynayni ugu yeerini maanta dhibaatadaas jirtee madda taas daraaddeed waxaa dadka ugu yeerini ani kabarowdii dadkii loo kordhiye waxaan ku daraa arrintan meeshaan lagu galay oo maanta fuunt iskugu imaada nin walba soomaali iskugu imaada arrintay goosteen ninkii dhinac ka mara oo arrintaan isagoo ku jiro la arka wixii go'aanka laga soo qaadanaya iyaga dawladda ay u taallaa waxaan rabaa maanta arrinta meeshaan lagu gooy nin dhinac ka mari kara inaad jirin ninka ka hor imaadana tillaabo adag aan ka qaadayn Kamati imekaa chini imepitisha mzuri ya kwamba fundi fundi kama ni kazi ya saa saba ni 1500 ngiri moja mia ngapi? mia tano. Kama ni mtu wa mkono saa ya- ya mchana half day ni ngiri moja. Eh, kama ni ya jioni mtu wa mkono ni, ni ngiri moja na mia ngapi? na mia tano. Haya, twende kwa fundi. Kazi ya jioni ya fundi ni ngiri mbili na mia mbili. Okay, sasa tukitoka hapo tunasema hivi, mwenye atakuwa against, mwenye ataenda opposite ya chenye tumepanga hapa, hii kamati lazima ikae chini ione nafaa kufanya nini, kwa maana hufai kufinyilia mfanyikazi. Kama ni kazi unapewa na tajiri, lazima umwelezee mshahara, ndiye ukuje ku kuandika watu akikataa mwambie kaa. Kamati inakuangalia, hakuna mwenye anavaa kugusa hiyo kazi. Kamati si ni sawa? Hakuna mwenye anavaa kugusa hiyo kazi. Kuna watu wengine ukianza kazi ukitoa pale chini hawajui kuanzisha, wanakuja kukukava hiyo kitu. Kamati ikae chini kiangalie.
Sasa tunatangaza leo, kutoka kesho mshahara imepanda, na yoyote tutapata akiharibu mipangilio yetu tutamchukulia hatua.
cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera